galab wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington aan ku bilowno guddiga la dagaalanka musuq maasuq lagu sameeyo doorashada madaxweynaha ee dhowaan uu magacaabay baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta qodobo dhowr ah ka soo saaray magaalada muqdisho qodobada ayaa waxaa ka mid ah in ay xadidayaan dhaqdhaqaaqa xarunta doorashada ilaalinta xalaalnimada habka codaynta iyo in ay sheegi doonaan xildhibaankii ay ku helaan in uu laaluush ku iibsaday codkiisa waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa arrintan ka wareystay guddoomiyaha guddigan brofesor cabdi ismaaciil samater
waxaa weeye horta ra'yigu wuxuu ka soo go-ay baarlamaanka dad fara badan oo ka mid a ilaa boqol iyo siddeetan xubin oo baarlamaanka ayaa u codaysay in guddigan la sameeyo sharci baana loo dejiyey ilaalinaya waxay qaban karaan iyo waxaan aan qaban karin marka su-aashaada u soo noqda ay noqoto sidee loo ilaalin karaa horta ilaahay unba wax ilaaliya bini ahaadam ma ilaalin karo waxa weeye meesha goobtahay ka dhacaso waa meel muhiima meesha in aad loo sugo oo laga ilaaliyo wax lala soo galo iyo wax la isku weydaarsado aad bay muhiim tahay annagoo qurana maaha dadka ilaalinaya waxaa jira guddi baarlamaaniya oo shaqadaa u qaybsan annagu kormeerka ayaan in wax walba sidii la doonayay u dhaco oon la samayn fal aan la samayn in dadka musharaxiinta dhammaantood ay u siman yihiin waxaan aan ugu talin lahaa haddii waagi hore war lagaga maqlayo in muddo saddex ilaa afar bilood horteed la samayn lahaa si baarlamaanka wuxuu soo maray loo eegi lahaa oo taa qudhida loo sugi lahaa laakiinse hawsheeda inta badan waxay ugan tahay inaanu xog ururino magaalada oonu ognahay waxa ka socda iyo in meesha goobta lagu qabanayo hanu yeelanno ilaalinteeda in sida codka loo bixinayo hanu ilaalino oo hareerahaanu ka fadhienaa codka ma eegano laakiinse in wax kale lagu dareeyo ayaanu ka eeganaa siyaabo caynkaasa ayaanu leenahay u ilaaliya dad fara badanna oo nala socdaana way ka warhayaan warkaas dhowaan waxaad bedeshaan goobta doorashada ee ka dhacaysay akadamiyada booliska musharaxiin baad dalbaday dabcan oo qaarkood noo sheegay laakiin adinka nafteenu qolub baad ku lahaydeen waxaa jira war sheegaya inaad tidhaahdeen dhismahan iyo qoralkan faraha badan in la hubyahay way adagtaa marka maadinkaad dalbadayn halkaa laga doorashada walaal annaku waxaanu ku leenahay tala umaanu ku leenahay go-aan kuma lihin codna kuma lihin codka waxaa kule guddiga baarlamaaniga waxaan loo sameeyey ayaa leh labada meeloodba waan soo eegnay labada meeloodba waa meelo wanaagsan meel waxaa weeyaan ciidankeennii booliiska ee muddo muddo lagu soo tababa jiray oo dib loo habeeyey waaye meeshanna waxaa leh ciidanka cirka hawada soomaaliya jenaraalkeygii baa joogay oon xataa saakadan mar labaad ugu tagnay meesha labada meeloodba waa laba meelood oo soomaaliya waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan waxa weeye ee qarankeenna ama weyqin kara ama toosin kara waxa weeye jidka loo marayaa inuu sax yahay si uu u noqdo waxaa ka soo baxayaa wax xalaalah haddii labadaa laysku helo ma halkan baa lagu qabtay mise halkaasaa lagu qabtay wax weyn noqon mayso labada meeloodna annaku waxaan ognaa laba meelood oo soomaaliya walaal haddaad ku heshaan musuq maasuq ama xildhibaanada ama dabcan musharaxiin waxaad ishu ku haysaa waa labada maxaad ka tallaabo qaadaysaa waxa weeye annaku amar hanu dad ku qabanno ma lihin waxyagu waxa weeyaan inaannu farta ku fiiqno wixii wanaagsan la samaynayo sacabka loo tumo wixii xunna inaannu ku nidhaahno waxaan wuu xun yahay ee ha la saxo haddii la sixi waayana waxa ugu dambeeyaanu samayn karnaa waxa weeye inaannu ummadda soomaaliyeed ilaahay annagoo ka baqanana si run ah aan ugu sheegno wixii xumaa iyo wixii wanaagsan ayay dhacayba dadka soomaaliyeed ayaa waxaan international communitigu ama beesha caalamka waxaan ma laha ugu dambaysta waa inay dadka soomaaliyeed ogaadaan waxaan inuu waxooga yahay ayna siyaasiyiintu lahayn walaa
hadday goobta doorashada laga yimaado hoteelada waa mashquul guryaha dadka musharaxiintu dadka yihiinna oo la weynba ka socda meelahaasi awood u leedihiin oo mahubin karaysa waxa kale walaal waxa weeye guddigu waa guddi aad u taliyaer waaye hawshuna waa hawl aad u fara badan haddii afar shan bilood la siin lahaa guddiga oo la odhan lahaa waxaan ha la ilaaliyo waxaa la samayn lahaa dad baadho waxan oo u kuurgala oo c i d oo kale ah oo meel walba la dhigto markaa maadaama annaka hawl culus lanoo dhiibay waxaanu haysanaa waxay tahayba siddeed cisho ma samayn karno kuwaasi marka waxa weeyaan guddiga doorashooyinka ayay taasi u taallaa ee baarlamaaniga ee waxaan wadaa haddii aanu soo ogaano dad noo yimaadaano yidhaahaan lacagtaasaa lana siiyey ama qofkaasina siiyey waxa weeyaan lacagta waxaa ku taalla gacmihii la taabsiiyaa ku taalla marka waxaa loo gudbinayaa dadkii waxaasi ka shaqaysan lahaa dadka baarlamaanka ku jira rag iyo dumarba iimaankooga hadday arkaan wax khalad ah inay dhacayaan oo lacag la bixinayo oo loola yimaado waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay u sheegaan awoodda jirta ee waddanka oo ah maxkamadaha oo ah guddiga baarlamaaniga ah ee jira annakana na soo wargeliyaan annaku markaasi wixii laga qabtay ama laga qaban waayey ayaanu dabagelaynaa ummaddana waanu u sheegaynaa markaa walaa gudoomiyaha guddiga la dagaalanka musuq maasuq lagu sameeyo doorashada madaxweynaha ee dhowaan ka dhici doonta soomaaliya brofesor cabdi ismaaciil samater waxa uu u waramayey wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle